degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa laga sameeyey ololo nadaafadeed oo sare loogu qaadayo bilicda degmadaasi oo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ololaha nadaafadeed ayaa waxaa si wadajir ah u sameeyey maamulka degmada hodan oo kaashanayo qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafadaha degmadaasi cali axmed faarax guddoomiyaha degmada hodan ayaa ka warbixiyey ujeedka ololaha nadaafadeed isaguna baaq u diray dadka aan weli u hoggaansamin amar hore uu u soo saaray maamulka degmada runtii farxaday ii tahay inaan maanta halkaan aan isugu nimaanno derbigay noogu qoran tahay maalinba waddaan joognaa habeenkiina waa shaqaynaa maalintiina waa shaqaynaa dadkan muwaadiniinta aho maanta aan kulanka leenahay maanta waxaan noo xiran ku dhowaad boqol albaab oo ka soo bixi waayey nadaafaddii loogu talagalay heerka ay gaarsiisanta inay ku ganacsadaan degmada hodan iyo guryo dadkaas muwaadiniinta aan halkan keennay digniin isdabajoogaan hore aan u gaarsiinin haweenka iyo dhallinyarada iyo odayaasha saaka haddaan ree hodan waxaan ku kalahanay inaan waddooyinka xaaqno shaqo kale maana qaban anoo guddoomiyihii iyo dhammaan ummaddaas waxaan ay ahayd waxaan aan intaas u samaynayno waan iclaamaan geelinay in qof walba hodan degan oo afar maaddo ka shaqeeyo afar qodob inuu ka shaqeeyo isaga sheekay mayno waddooyinka aan idinka soo qabannay ma waddooyin laydiin dhisay hore laydinkugu dhisayaa mise waa waddooyin maamulka annaga aanu idiin dhisay waa waddooyin aan annagu idiin dhisno soddonkii sano burbursanaa oo laamiyo iyo interlog isugu jira laami aan marka annagu dhisnay oo annagoo kaashanayna maamulka gobolka banaadir iyo degmadii hodan iyo shacabkeeda ay dhiseen in aad biyo ku daadido in aad timihii ku jarto in maqaayadaadu dhagax dhigato in qoryo la dhigo in miis shah lagu karinaayo hore aad ka kariysato inaad kabar dhigato si kastaba maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyo degmadaasi si sare loogu qaado bilicda degmada hodan